degmada luuq ee gobolka gedo ayaa lagu qabtay munaasabada xuska kowda luuliyo ee xornimada gobolada koonfur iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur oo laga joogo lixdan iyo afar sano waxaana munaasabada xuska kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka gedo maamulka degmada luuq iyo sidoo kale wasiiro ka socday jubbaland munaasabada ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameed ka turjumaysay gobonimada waxaana madasha hadalla kala duwan kasoo jeediyay gudoomiyaha degmada luuq daahir maxamed nuur gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka gedo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gashay munaasabada kuwaasi oo dhammaan ka hadlay ahmiyadda ay leedahay kowda luuliyo xornimada waxaa loo soo daadiyey dhiig fara badan maskaxdaa loo tuujiyey waxa weye wax lagu ciyaari kara ma ahan marka waa in midnimada soomaaliya la ilaaliyo waxaan rabaa dhammaan soomaaliya in ay raadaan balyo meel walba ay joogaan maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah kowda luuliyo waa maalin soomaaliya ku weyn waa maalintii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga xornimadan ay qaadatay koonfurta soomaaliya maanta waxaan isleeyahay waa maalin farxadeed waa maalin ummadda soomaaliyeed qabuubteeda ay midaysan tahay waa kowda luuliyo waa maaragtay waa maalinkii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaan kala soo qayb galno munaasabadan kowda luuliyo oo lagu xuseeyo degmada luuq waa markii ugu horreysay aan kaga qayb galo degmada luuq waana markii ugu horreysay aan imaado degmada luuq maanta oo ah kowda luuliyo waxay ku sumudan tahay oo ku astaysan tahay maalinta calanka soomaaliya koonfurta soomaaliya laga taagay ee waqooyiga iyo soomaaliyana ay midoobeen taas waxay ku imaaday digaal iyo halgan dheer oo loo soo maray dalka rag baan soo u soo maray halgankaas raggaas waa rag intaan rag la mada weye waa kowdi luuliya oo maanta dalka soomaaliya oo dhan ay ka socoto waa xilligii xornimada soomaaliya calanka soomaaliya la fulay waxaa laga soo wareegay ma malaynayaa lixdan iyo afar sano inay taanfiliyaan waa sanad guurihii lixdan iyo afar sanaad waxaan leenahay waqtiga waqtigiis kale ilaahay nabada nagu gaarsiiya calankan ciyaar ciyaarsiga ma taagmin waxaa u dhintay rag wiilal iyo gabdho isugu jiro insha allahu tacaala difaaciisa waxaa laga rabaa dalka soomaaliyeed meel kastoo joogaana calankaa laga rabaa waxaan rabaa inaan u hambaleeyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waa maalintii kowda luuliyo waa midowgii so gobollada waqooyi iyo koonfurta sanad guurada lixdan iyo afaraad ee kun sagaal boqol iyo lixdankii marka sidaas daraaddeed soomaaliya meel walba ay joogto u hambalaynaya waxaan rabnaa in midnimada iyo wadajirka iyo amniga laga wada shaqeeyo insha allah haddii ilaahi subxaana wa tacala yidhaahdo inta badan gobolada iyo sidoo kale caasimada dalka ayaa laga xusay munaasabada xuska kowda luuliyo ee xornimada gobolada koonfur iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur oo laga joogo muddo lixdan iyo afar sana